hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo kaashanaysa hay-adda king salmaan ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay qaybinta deeq gargaar ah oo labada hay-adood ay si wadajir ah u gaarsiinayaan afar kun oo qoys oo ku nool gobolka banaadir qoysaska gargaarkan la gaarsiinayo ayaa ah kuwii ay saameyntu kasoo gaartay daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay roobabkii muqdisho ka da-ay toddobaadkii hore gargaarkan ayaana ka kooban raashin dhar maacuun iyo teendhooyin waxaana si gaara loogu talagalay qoysaskii roobkii dhowaan ka da-ay muqdisho uu saameynta ku yeeshay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma doctor cabdi aadan ayaa uga mahad celiyey hay-adda king salmaan sidaa ay deeqdan usoo gaarsiisay maantay waxaan joognaa xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliyeed oo aan isugu nimid hawl ku saabsan in gargaar bini aadamnimo lagu gaadhsiiyo qoysaskii iyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay ama ku saamoobay daadadkii xoogga badnaa ee roobkii xoogga badnaa u dhaliyey maalmo ka hor bishan mey sagaalkeedii meelaha oo ay run ahaantii hay-adda maalinta masiibooyinka oo kaashanaysa xarunta boqor salmaan iyo jamciyadda tadaamun oo ka soo jawaabay qayladhaantii iyo gurmadkii deg deg ahaa ee la rabay in loo fidiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xarunta king salmaan iyo jamciyadda tadaamun oo run ahaantii mar walba door weyn ka qaata una taagan u gargaaridda ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo in la gaarsiiyo mar walba gargaar deg dega markay xaalad deg dega timaado iyo barnaamij iyo mashaariic kale oo horumarineed oo mar walba dalka ka wadaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maantay waxay ka mid tahay ilaa kun qoys ugu dhowaad ayaa halkan lagu siinayaa agab kala duwan oo raashin iyo agab iyo dhar iyo teendhooyin ah waxayna hay-adda king salmaan iyo jamciyadda tadaamun maalmahanba aan iska wadnay inay qaybinayaan raashin ama gargaar loogu talagala afar kun oo qoys oo gobolka banaadirah oo ay hadda intiisa badan soo qaybiyeen oo degmooyin kala duwan ka soo qaybiyeen qaybaha dhimanna ay maaragtay gaadhsiin doonaan maalmaha soo socda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda iyo markaska iyo jamciyaddaba dhanka kalena madaxa afrika ee hay-adda king salmaan zaayid cabdalle maxamuud ayaa xusay in hay-adda iyo sodma uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan caawimaadda bulshada اليوم نحن متواجدون بناء استجابة لطلب إدارة هيئة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية للاستجابة وتقديم المساعدات للمتضررين roobab dhowaan ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn xoogan ku yeeshay bulshada nugul gaar ahaan barakacayaasha waxaana xilligan sodma ay bilowday gargaarkeedii ugu horreeyey ee wax looga qabanaya saameynta roobabkaas uu ku yeeshay bulshada kunool bulshada ku nool gobolka banaadir